halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeyga internetka ee v o a somaly com
wax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha ogostna waa saddex iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna subaxnimona waxaa uu dilin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddida doorashada jubbaland oo shaaciyey liiska xildhibaanada iyo musharaxiinta doorashada ka qaybgelaya sidaa ay uga falceliyeen xildhibaanada hadda diyaarka ah ee caawa la shaacinayo waa toddobaatan iyo saddex xildhibaan guud ahaan xubnaha xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland waa toddobaatan iyo shan mowqafka iyagu waa kii hore waxaanu aragnaa guddigan liiskan cusub ee lasoo saaray inuu sharci darro yahay oo uusan waafaqsanayn dastuurka jubbaland iyo dastuurka federaalkaba waxaa kaloo aad maqli doontaan shan qof oo ku dhintay degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag qodobadaas iyo weliba qodobo kaloo ay ka mid tahay warbixin ku saabsan tirakoobka dhowaan laga samayn doono dalka kenya ayaad maqli doontaane marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maamulka madaxweyne donald trump ayaa isniintii shaaciyey siyaasad cusub oo caqabad ku noqon karta dadka soo galootiga ah ee maraykanka ku sugan in ay helaan deganaashiyaha rasmiga ah amaba ay muwaadiniin noqdaan haddii ay dowladda ka qaateen kaalmooyin ay ka mid yihiin xafimaadka cuntada iyo guryaha ken kujeneli oo ah kusimaha hay-adda jinsiyadda iyo socdaalka ayaa shaaciyey hanaankan cusub oo dhiirigelin doona ku tiirsanaanta nafta iyo weliba in ay naftooda ku kaaftoomaan dadka raadinaya inay imaadaan amaba ay joogaan maraykanka siyaasaddan cusub ayaa dhaqangeli doonta shan iyo tobanka bisha oktoobar ee sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban waxaana kujeneeli oo ah kusimaha hawaaxda socdaalka iyo jinsiyadaha uu sheegay in maamulku uu doonayo in uu ka hortago dadka doonaya in sharciga ay dalka ku joogaan habeeyaan aanay mustaqbalka noqon kuwo ku tiirsan kaalmada dowladda
laba ka mid a afar nuuc oo daawo oo tijaabo ahaan loogu adeegsanayo daaweynta cudurka ebola ayaa la xaqiijiyey in wax weyn ay ka tarayaan dagaalka lagula jiro cudurka ebola iyadoo ay qaadan doonaan dhammaan bukaanada guusha la gaaray ee daawooyinkaasi ayaa keentay in culummada ay hakiyaan daraasad ay wadeen islamarkaasna ay mudnaansiiyaan isticmaalkeeda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo cudurka ebola uu ka dilaacay muddo hadda sanad laga joogo uuna ku dilay in ka badan halkaasi kun iyo siddeed boqol oo qof hadda laga bilaabo mar dambe ma dhihi doono cudurka ebola waa mid aan la daaweyn karin sidaasna waxaa u sheegay jariidada guardian madaxa macadka cilmi baarista ee culunta daawada ee dalka congo jan jack mumbi isaga oo sheegay in horumarkan lagu tallaabsaday uu badbaadin doono nafaha kumanaan qof daawooyinkan ayaa qayb waxa ay ka ahayeen daraasad lasoo waday tan iyo bishii nofembar daawooyinkan cusub ayaa hoos u dhigaya xaddiga dhimashada marka la barbar dhigo daawooyin kale ee la isticmaalo subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a idinka imanaysa washington guddida doorashooyinka ee maamulka jubbaland ayaa xalay shaaciyey liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee jubbaland kuwaasoo lagu wada inay soo doortaan madaxweynaha cusub ee maamulkaasi uu yeelan doono dhanka kalena liiskana la shaaciyey ayay ku gacan saydheen golaha midooda musharaxiinta jubbaland waana sida uu warbixintan uu magaalada nairobi ka soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga khadar maxamuud xareed
inkastoo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf sababay inay kala qaybsamaan xubnaha guddiga doorashada jubbaland oo la xidhiira arrimaha doorashada laga soo sheegaya magaalada kismaayo haddana waxaa ugu dambeyn ay habeenkii xalay ay guddiga doorashada jubbaland ay shaaciyeen liiska magacyada ilaa saddex iyo toddobaatan ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana liiskaasi warbaahinta u akhriyey axmed cumar maxamuud oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada jubbaland guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka oo ay korjoogtaynayaan shan ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka soo kala jeeda shanta beelood oo ku baysgaraysan ka waxay maanta oo ay taariikhdu tahay agosto ka soo gebagabeeyeen xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad si rasmiga u shaacinaya magacyada xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland cabdisalaan xasan warsame cabdijabaar jaamac cilmi saddex cabdirashiid diiriye cismaan afar abshiro axmed kadiye tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa dastuuriyan ka kooban shan iyo toddobaatan xubnood balse guddigu waxa uu xalay shaaciyey saddex iyo toddobaatan ka mid ah guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamsi cabdi barre oo ka hadlay labada xubin ee liiska ka maqan ayaa sheegay inay u maqan yihiin cillad farsamo oo dhankooda ah balse ay dhowaan soo dhammaystiri doonaan tirada xildhibaanada hadda diyaarka ah ee caawa la shaacinayo waa toddobaatan iyo saddex xildhibaan guud ahaan xubnaha xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland waa waxaa ka maqan oo aanaan weli shaacinin laba xubnood oo arrimo farsamo dib nooga dhacay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaa idhaahdo inaan ayagana aan u shaacin doonno si ay uga qayb galaan shaqooyinka u yaalla baarlamaanka arintaas waa intaa waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo runtii anigoo magaca guddiga ku hadlaaya xubnaha cusub ee fursadda u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan leeyahay hambalyo shaqada culus ee sugaysaana ilaahay ha u fududeeya waa mahadsantihin xildhibaanada cusub ee uu xalay ku dhawaaqay guddiga doorashada jubbaland waxaa ka mid ah foos cali cabdiraxmaan oo horey u ahaan jirtay gabar wariye ah oo ka howlgasha magaalada kismaayo balse hadda ka mid noqotay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland foos ayaan weydiiyey aragtideeda ku aadan inay kusoo birto saaxada siyaasadda jubbaland waxaan ku doortay dabcan anigu markaan arkay inaan siyaasada khibrad aan u leeyahay jaamacad aan kaga soo baxay inaan bulshada hogaamin karo aan u gartay aana ka mid ahay dadka deegaanka ah ee degan magaalada kismaayo taasi ayaan u gartay inaan wax hogaamin karo dabcan beel keli ma ihi waxaan ahay gabar xildhibaanad u ah shacabweynaha reer jubbaland meel walbay joogaan waan kaga mahad celinayaa odayaashii dhaqanka soo xulay odayaashayga ahaa igu kalsoonaa iina gartay inaa iyagu hogaamin karo bulshadana aan matali karo xildhibaanada cusub ee uu soo xulay guddiga doorashada jubbaland ayaa dhowaan soo dooran doona guddoonka baarlamaanka jubbaland iyadoona ay xildhibaanadu kadibna ay dooran doonaan madaxweynaha jubbaland magaalada kismaayo waxaa ku sugan musharaxiin dhowaan iyaguna samaystay guddi doorasho kuwaasoo diidanaa soo xulista xildhibaanada cusub ee xalay lagu dhawaaqay maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha jubbaland ayaa v o a u sheegay in habka loo maray soo xulista xildhibaanada cusub aysan ahayn hab sharciga jubbaland waafaqsan mowqofka iyagu waa kii hore waxaan u aragnaa guddigan liiskan cusub ee lasoo saaray inuu sharci darro yahay oo uusan waafaqsanayn dastuurka jubbaland iyo dastuurka federaalkaba horeyna waanu uga hadalnay sababtuna waanu cadaynay haddana haddaan ku celiyo waxa weye waa midda koowaade liiska waxay ahayd inay soo saaraan odayaasha dhaqanka soo jireenka ama isimada soo jireenkaha ee jubbaland waxaanad la socotaa qaar badan oo ka mid a in laga saaray liiska soo jireenka ah oo salaadiintii rasmiga ahayd qaar ka mid a inay ka maqan yihiin bayaanna way soo saareen arinta ay ku cadaynayaan dhowr iyo toban suldaan baa ka maqan marka dedadayna odayaashii maaragtay ay matalayeen ayna soo qorin baa horta marka hore meesha ku qoran qaar badan oo ka mid a middaa waa middaa marka taas waxay ka dhigaysaa talabaad aanu anagu tilmaanay waxa weeye qaabka iyo hanaanka uu ku socdo guddigu waxa weeye qaabaan sax ahayn oo khilaafsan dastuurka jubbaland ood arkayso inay bowsiis tahay la doonayo maaragtay in lagu afduubo doorashada halkaas ayay ka caddahay marka anagu arintan waa arin waxay noola muuqataa khaldan oo nidaamka waafaqsanayn hawshiina iyo mataqaana basiin kusii shidaysa dadkiina sii kala fogeynaysa ayaan u aragnaa oo aan munaasab ahayn dhowaan ayaa warqado laga muujiyey walaac laga qabo doorashada jubbaland waxaa soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya hase yeeshee mas-uuliyiinta iyo guddiga doorashada jubbaland ayaanan dhag jalaq u siinin cabashooyinkaasi lamana oga waxa xigi doona ku dhawaaqista xildhibaanada cusub ee xali lagu dhawaaqay waxaana baarlamaankan cusub uu noqonayaa baarlamaankii labaad ee uu yeesho maamul goboleedka jubbaland oo la as-aasay sanadkii labadii kun iyo saddex iyo toban khadar maxamuud xareed v o a nairobi
shaqof oo rayda ayaa ku dhintay magaalada ceelafweyn ee gobolka sanaa kadib markii dibloy hubaysanay ay rasaas ku fureen meel kaalin shidaa laga qaato oo ku taala magaalada ceelafweyn warku waxa uu sheegay in dadka dhintay ay saddex ka mid ihi ay yihiin haween iyadoo sidoo kalena rasaastaasi ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale wariyaha v o a ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakulla ayaa falkaas wuxuu ka wareystay maayarka degmada ceel afweyn cabdiraxiin ow yuusuf waxaana ugu horreyn weydiiyey goorta falku u dhacay
waa koox dabneeya oo kamida meel kamida beelihii islaayey kajiida waa meel kaalina oo gawaari laga shileersanayey rasaas ku furay halkaa waxaa ku dhintay shan qof oo saddex dumara iyo laba nin baa ku dhintay shan qof oo kale waa ku dhaawacantay qaarkoodna weliba ilaa hadda dhaawacooda culus yahay laba kamida dhaawacooda culus wiiliga gabadha dablaydu magaalada gudaheedun bay kasoo baxeen ma dabaday kasoo galeen sidee wax u dhaceen
de magaalada magaalada dadku isku wada degan yahay guryaha xilliga ay afaysku dhaceen xilliyadii bandooga ciidamada si gaar ka ilaalin jiri mayna waxay xilli arooriya oo dadkoodi quraacdii la isaga kala culis ka adeeganayo xilliga badanaa ciidamada ay si gaar u feejiryihiin habeennimadii iyo gelanka dambe xiliyadaas ciidamada si gaar u feejiryihiin waxu ilaaliyaan xilli lama filaan aan la filayn xilliga in rashada dhici karta buu ahaa oo dee arooryadii oo dadkii kala shaqo tagayeen iska adeeganayaan bay ahayd dadka dhintay dhammaantood ma reer celaf weyn ba dhammaantood waa dadkii deegaanka celaf weyn may baxsadeen dableydii dablagama baxsadeen mise ciidamada ciidamada ammaanka oo bileyska iyo milatariga isku jira ayaa ku jiraa jooga kolley hawshaana gacantii kula jiraan way wadaan ciidamaduna meelihii raadka lagu sheegay ama nimankii dhaqdhaaqooda lagu sheegayna way daba joogaan iyagana ka horsegaynaa ciidanku wuxuu wax qaban karta laakiinse dadaal badan bay wadaan ciidamada qaranka ee goobtiisa halka jooga milatariga iyo bileyskale miyaa wax howlgal ahoo islaalinta la xidhiidha ama cid loo xidhxidhay ama magaalada ay ciidamadu ka sameeyeen miyay jirtaa iyadu way jiraan way jiraan laakiinse weli natiijadii ciidamada saraakiisha ciidanku inama jirin natiijadii meel sheegin halkay soo qabteen maalintii kolley kulley marka ciidanku howlgal sameeyo dad baa laga qabanaya dad baa la qabanaya qaar fadhiisan ha ahaadeen ama qaar kuwii ku dhow ha ahaadeen ama qaar dadkii dableyda xagiitay ee leedooda ha noqotay ciidanku waxba kulle marka hore waa la qabanaya cid waa la qabanaya
marka tiradooda ma hubtaan ama maha laydima sheegin weli ugu dambayn magaaladu siday tahay waay waad waad sawiri karaysaa meel awalba kooban oo degmo yaro oo dad magaalo yaro kooban warashadinkaa la ka dhacday dee kala shaki iyo kala diis fara badan baa jira qof ilayka guryahoodiba ku jiraan waa kala baqayaan qof waliba wax ka baqaya guriga hadii laga soo baxay xabad laga siriro shaki weyn bay gaartaa shaki weyn oo ayaa dadkii ay guryahooda ka kala shaqeeyaan dadkii jaarkaawiliyaalinbaa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa duqa magaalada ceelaf weyn cabdiraxiin ow yuusuf oo u warramayay wariyaheena magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle
haatanna kenya dalka kenya waxaa dhowaan lagu wadaa in laga qabto tiro koob lagu samaynayo dadka waana socda dadaallo bulshada lagaga dhaadhicinaya sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen tirakoobkan oo tobankii sannaba mar dalkaasi laga qabto ayaa sida waryahayagu kusoo warramaya kusoo beegmaya xilli ay abaara ku dhufteen soomaalida dabaa warbixin uu kaga hadlayo amaba uu ku eegaya dadaalada ay wadaan qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka iyo weliba sida ay bulshadu ula socdaan ayaa gaarisaw nooga soo diray waryahayaga maxamed faarax shire hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya ayaa geed gaaban iyo geed dheerba waxay u fuulayaan hab walboo dadka rey guuraaga ee duleedyada magaalooyinka waaweyn ee gobolkan ku nool ay ugu soo bixi lahaayeen tirakoobka guud ee dabeeqada bishani ka dhici doona dalkani kenya hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale oo uu tugtug weyna mas-uuliyiinta gobolkan ayaana ka gaalaabaxaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya kuwa caloosha ku jiraan waa la xisaabi kii naga jira ameerika wuu soo noqon kii jira meel kasta oo eldoret wuu soo noqon waxaan rabnaa nimankan laandheerka iskugu yeeri waddanka waa garanaysa sooma garanaysiin marka waxaan rabnaa doorashadan tirakoobkan inay usheenna meel ka jarnaato
mudane ducaale iyo siyaasiyiinta kaleba waxay la kulmayaan iska caabin dhanka dadka reer guuraaga oo wax fara badan aana ka warhaynin xaaladda nolosha ay ku nool yihiinna ah mid cabsi fara badan gelinayso in maalinta tirakoobka guud dalkani kenya uu ka dhici doono ay isugu soo baxaan sidaasina waxaa qaba tiro fara badan oo dadka reer guuraaga ka soo jeeda kountiga wajeer
dadkan soomaali dhoobleydadaa ku shub dadkaynu waaba kala taga maxnagal tirakooba waxnala tirakooba ma wada joogaan qaar uma nihin inaan sensaaska noola bilaabay ilaa sanad roob ilaahay noo keena moogin waayo annagu hadda meeshaan lokooshinka aan fadhinin qaaf kor nooma fadhi kayne waxa noo joogaba ilmaha isguulka imaamayaal duqoobe oo qallaha looga tay kiraxa joogo rag maba qabnaba raggaaynu waaba maqayn waxaaba jira diifika xag waxaaba jira kabtinkaas annagu sensaaska wax laga qaada oo saaka la xisaaba oon noo gelaa ma qabno waxaan rabnaa waa ka hor imaadsannahay oon ka hor imaadsannahay dowladaba ma nagama warqabta inaan joogno inaan guurnayba naga warqabinba tirikoobaynu tirikoobka unukaanaanba gelin waxa dhaqdhaqaaqa waxaan yaryaraaba ka jira doqoobay waa hareen ilmihi yaryaray waa sidoo kale istaruunkugiin cabayn cadays waxaa noogu dambaysa sanadkan kiisa kale gaalaa in madka uga sokeeya waxaa jira dhooblayka xag eherka kabte horta nagala warqaba oo noola imaado oo inaan dowladda aan dooranayno soo aragta ka dambaan horta tirakoob u fadhiisanayna oo dadka aynu soo gudoomo roob noo dhac oo horta roobka ka horaba abaarta noogula imaado horta sensaska annaga ma diidana sensaska horta inaan la xisaabtamo maarata ma diidana waxaa waaya sensaska horta kuyi wax lagu qaadanaya waa oo maarata qandaraaska lagu qaadanaya laakiin waxaa jirta dadki waa guura abaara imaado waxaas aaday dadka waxaas aaday maarata xaduudka xaggaas aaday dadki hadda waxaa jooga waa caruur yar iyo ilmo yaryar waa oo iskuul ku jiro markaan annaga waxaan codsanaynaa dowladdaan ka codsanaynaa inay gadaal loo dhiga oo wakhtiga maarata roobkaas imaada saysaadka la bilaaba ma ogin maarata annaga ma diidana saysaadka inaan la xisaaba ma diidana waa rabnaa laakiin meesha haddaa saysaadka la xisaaba la dhahay waxbanaa isku hayn maxaa lagu xisaabaa balbalation hayn wax kasta waxaa lagu qaadanaa bulbulationka mudane axmed baashane mudanaha laga soo doorto degmada tarbaj ee dhigiisa bariga wajeer rashiid qaasim ayaa iyaguna socdaallo ku bixinaya qeyba ka tirsan kountigaasi wajeer waxayna shacabka kala hadlayaan hab walba oo u soo bixi lahaayeen maalinta tirakoobka uu dhici doono lagu qiyaasay dabayaaqada bishan agst maxaa yeele shay muhiima waaye arrintan tirakoobka dhaqaalihii waddanka waxaa lagu qaybinaa tiradaada waxay noqota dadkaan ku baraarujinaynaa meeshaay joogaanba intay u soo baxaan tirakoobka u soo baxaan tirakoobka guud ee dabayaaqada bishan dhici doona ayaa waxaa walaac fara badan ka qabo siyaasiyiinta gobolkan oo haatan kuraasta ay ku fadhiyaan suurtagalnimada haddii ay ka naaqusaan tirada dadka deegaanada laga soo doortay la tuuri karo iyo weliba isbeddelka dastuurka lagu sameynayo oo walbahaar fara badan ku haya siyaasiyiinta qaar isku soo wadelceliyo guud ahaan tirada gobolkan oo lagu qiyaasay in laba milyan ay kor u dhaafayso ayaa ilaayo haatan waxay taallaa maxkamad ku taalla magaalada nairobi maxamed faarax shire v o a garisa
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos uga dhegaysanaysaan washington shan sano ka hor magaalada ferguson ee gobolka missouri ee dalkan maraykanka ayaa mar kaleeto cinwaanada wararka dunida qabsatay kadib markii askari caddaana uu tuugaysho ku dilay wiil madow oo dhallinyaro ahaa oo aan hubaysnayn markaasi arrintaasi oo kicisay mawjado rabshadaha mascuud farivar ayaa dhowaantan waxa uu booqday halkaasi si uu u soo arko isbeddelka ku yimid magaaladaasi oo calaamad u noqotay halganka maraykanka uu kula jiro saboolnimada iyo cunsuriyadda waxaana uu nooga diyaariyey warbixintan uu soo jeedinayo cabdixakiim maxamuud shirwac xusuus qor ayaa ku xardhan iyadoo si la yaabla u deggan canfield drive oo ah halkii lagu dilay michael brown waxaan fursad u helay brown aabbihii oo weli murugaysan
cadaalad cadaalad cadaalad hase yeeshee xilli mike uu cadaalad u doonayo wiilkiisa ayaa dadkan ka tirsan bulshadan saboolka ahi ay doonayaan shaqooyin iyo maalgelin joshua davis waxa uu madax ka yahay urur ay ku bahoobeen ganacsatada maxalliga
waxaan halkan u joogay wax badan marka ay noqoto horumar iyo marka ay noqoto isbeddel ku yimaada ballanqaadyadii magaalada dhammaan soddonkii sano ee aan halkan joogay
shan sanno ka hor daafis waxa uu xafiiska ku yaalla dabaqa labaad ee west florison avenue ka daawanayay rabshadii cadhadu keentay ee bilaabmay isla markii brown la dilay kadibna guddi xirbeegti ah ay diideen in la dacweeye askarigii toogtay maanta waxa uu arkaa rajo muuqata waxa uu fadhiyaa xaruna shaqada lagu tababaro dadka maxalliga ah jesi denis oo xarunta wada ayaa u riyaaqsan barnaamijka waxa uu sheegayaa in barnaamijku uu caawiyey in ka badan toddoba kun oo rag madow ah
waxaan soo arkay meel soo ahayd sida saxaraha halkan haddii aad sugto adiga oon khayraad haysan si aad khayraad u hesho isla markaana aad u awooddo inaad halkan timaaddo keliya inaad wax weydiisato si la mid a sidii ay yeeli jireen markii ay ahayd suuqa quicktrib
halkan ku xigta shaqaale dhismaha ka shaqaynaya ayaa mashquulka ah intii u dambaysay ee dhismo lagu bixinayo casharada dugsiga kadib iyo xilliga xagaaga kaasoo ay gacanta ku hayaan wiilal iyo gabdho ka tirsan naadiga st louis waa kan mar kale ee jesi denis
wiilasha iyo gabdhaha naadigan ku jira waxa ay aniga ii yihiin goob wax soo saar u ah hogaamiyaasha berrito
balse haddii aad u dhaqaaqdo dhanka waqooyi ee galbeedka florison hadhaaga rabshadihii iyo calaamadaha saboolnimada magaalada way adag tahay indhahaagu ay qaban waayaan dimajarayaal caan ah koofeero iyo weliba bakhaarro ay ku xardhan yihiin calaamado ganacsi mulkiilayaashu waxay sheegeen in ganacsigu aanu soo kaban nadeer cabdisamed waxa uu maamulo ka yahay suuqa hilibka lagu iibiyo oo la yidhaahdo sam
hadda afar ilaa shan sano ee lasoo dhaafay ganacsigu wuxuu hoos u dhacay in ka badan boqolkiiba konton hase ahaatee intaa ka hor halkan ayuu taagnaa waxaana u ahaa mar kasta mashquul
ma aha ganacsi keliya waxaa ka socda florisanta daalaadhacaysa sidoo kale waa adeegga magaalada iyagoo heshiis lagu kala qaybsan yahay ee kula jira waaxda cadaaladda ee maraykanka oo jartay tigidho iyo ganaaxiyo magaaladu ay bixisay taasoo keentay in si quman uu hoos ugu dhaco dakhligii blaki ashbey waa la taliya dhanka ganacsiga
tayada noloshu way xun tahay sababtoo ah ma hirgelin karo arrimaha gaadiidka oo ma hirgelin karo anshaxii gurigeynta
madaxa booliska ferguson oo cusub iyo duqa magaalada ayaa ka gaabsaday in v o a ay la hadlaan kadib codsiyo dhowr ah si loo waraysto
aad iyo ayaad aad iyo aad aad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwacah ayuu dhegeystayaal kaasi ahaa oo noo soo koobayey warbixintii mascuud farivar ibraahimow idaacadda gebagabadeedii baynu maraynaa markana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta cabdinaasir macalin siciid iyo saare axmed jaamac
laba goor tooskii helay looli egana haydo looli egana haydo laba goor tooskii helay kuliqay xariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay collaama ubaaxiyo isku laray calintii digley dhiganayaan collaama ubaaxiyo isku laray calintii digley dhiganayaan saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugani labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugani labqabuujiya محاكا لله يا عشق عللني محاكا لله يا عشق عللني
jaare axmed jaamac iyo cabdinaasir macalin ayaa heestaasi looli noo qaadayay waxayna ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee wadadrid kugu soo jeedineen cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ibraahim xasan daanduray soo saaran wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aanu laabkacay ladi waay jiifo idaanu lama lagdooda lacawaa katoosaye lacawaa katoosaye labqadayda beerkiyo qalbigaad ka lulata laxawgiidaasi koro labqadayda beerkiyo qalbigaad ka lulata laxawgiidaasi koro nafsi halistayga muday